bismillaahi raxmaan raxiima kula wanaagsan halkani waa himilo f m megahertis kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle hadahan oo kale aad maqashaan barnaamijkan waxaanu kusoo gudbinaa macluumaad la xiriira aqoonta iyo waxbarashada waxaan diirada ku saarnaa waxbarashada soomaalida caqabadaha iyo horumarada tacliinta dalka toddobaadkanna waxaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa macallinkuna inuu iska eegto uun muxuu ahaa mushaarkiisa oo ardaygana macalinka uu ka rajeeyo bal imtixaanaadka haddii la gaaro un haddii macalinkaaga un isagaaba wax kugu dari doone wax ku siin doone yacni manaafacaad xagga iyo xagga ah inuu xiriirka saas ku salaysanaadana lama rabo sidee ayuu ardaygu u noqon karaa mid xiriir wanaagsan la leh macalinkiisa wareysi ayaanu idinkaga haynaa barnaamijka waxaa soo saaray halkana kasoo jeedinaya anigoo caaisho nur aadan ah yaasir ayaa ii farsameynaya soo dhawaada saaxiibayaal marka laga hadlayo macalinka wanaagsan ee xiriirka wanaagsan la leh ardaydiisa ama astaamaha wanaagsan ee uu leeyahay waa arrin aad u qaaliya kuna habboon in la fahmo wax badanna laga yiraahdo qof kasta oo inaga mid ah waxaa wax soo baray macalimiin kala duwan dhammaantoodna aynan kala dhicin laakiin arday kasta macalin ayaa raad ku reeba oo noloshiisana aanu marnaba iloobin macalinka wanaagsan waa macalin xambaarsan aragti fog oo ku salaysan cilmi iyo horumar taasina waxa ay u horseedaysaa in macalinkaasi uu noqdo mid ujeedkiisu cad yahay laga dareemi karo goobta uu wax ku barayo dadka macalinka wanaagsan ma aha macalin mar waliba suga mahadcelin dadka kale ama in lagu ammaano howshiisa jecel waayo waxaa mahadcelin lagu filan in wixii uu dhigaa ay yihiin wax nolosha oo dhan kula soconaya waa aqoon e macalinka wanaagsan waa macalin dhegaysta ardaydiisa u dheganuglaada kala garta xilliga uu la hadli karo ardaygiisa iyo xilliga uu ka aamusi karo waana mid mar waliba xambaarsan rajogelin wanaagsan oo saameyn xoogan ku yeelanayso ardayga uu markaasi wax u dhigayo caruurta waxaa haya oo qeyb ka mid ah waqtigooda ugu badan ay la qaataan waa macalimiinta iyo maamulka iskuulka ay wax ku bartaan xiriirka qoyska ka dhexeeya mid la mid ah ayaa loo baahan yahay in uu ka dhexeeyo dugsiga maamulka iyo macalinkuba sidaa darteed macalinku waa in uu mar waliba ammaanaa ardaydiisa kan daciifka ahna kubciyaa garaadkiisa kan fiicanna sii dhiirigeliya taa cagsigeeda macalinku haddii uu xiriir wanaagsan la lahayn ardaygiisa waxaa dhumaya ixtiraamkii iyo xushmadii uu macalinku mudnaa maadaama uu yahay macalinku kan mugdiga aad ku jirtay u badala iftiin aad ku naalooto haddaba sidee ayuu ardaygu u noqon karaa mid xiriir wanaagsan la leh macalinkiisa maxaa ka dhalan kara xiriir xumida soo gala dhex gasha ardayga iyo macalinka weydiintaas iyo kuwo kaleba waxaan hordhignay ustaad nuur aadan oo ka mid ah barayaasha soomaaliyeed
horta xiriirka ardayga iyo macalinka ka dhexeeya ama ka dhexayn kara intaan su-aashaada aan ka jawaabin camaliyadan tacliimiga ah waxay leedahay tiirar laga maarmaan u ah tusaale ahaan waxaa arkaan ama mixwar u ah macalinka iyo ardayga iyo muxuu ahaa idaarada waxaa kaloo dubdhexaad u ah tacliimta qalabka kale maalan sida dhismaha iyo wasaa-il tacliimta waxa la yihahdo maadiga waxyaalaha marka waxay ka kooban tahay camaliyadaasi tiirarkeedu maadi iyo muxuu ahaa wax qof ama dad ah waxaa ugu muhiimsan maadaama camaliyaddu ay tahay mid dadka la rabo in wax lagu soo saaro tan dadka ayaa ugu muhiimsan tan dadkana waxaa ugu muhiimsan ardayga iyo macalinka labadaas ayaa si toos ah si mubaashar ah camaliyadii ula baasharaaya marka labadii mixwarka u ahaa camaliyadda tacliimiga ah ama tacliimta in uu xiriirkooda uu wanaagsanaado waa laga maarmaan si loo helo muxuu ahaa muxuu ahaa hadafkii laga lahaa waxbarashada marka xiriirka ka dhexayn karaa su-aashaad weydiisay haddaan usoo laabto xiriirka ka dhexayn kara ardayga iyo macalinka wuxuu iska noqon karaa mararka qaarkood xiriir dabiici ah ee baarid ah qabow kaasna ma yacni kuma filna xiriir ma noqon karo xiriirka ardayga iyo macalinka waxaa kaloo iyadana meesha ku jira inuusan noqon karin xiriirka macalinka iyo ardayga ka dhexeeya xiriir ad adayg oo macalinkuna ardayga u arko yacni arday ardaydiisa u arko arday dhib badan ardaduna macalinka ay u arkaan arday oo muxuu- macalin dhib badan ay u arkaan xiri- xiriir oo ad- adagoo yacni cunfi ah inuu noqdana lama rabo waxaa kaloo xiriirka inuusan noqon la rabaa xiriir manaafacaadsi ah alcalaaqat almanfaciya oo maxay tahay macalinkuna inuu iska eegto un muxuu ahaa mushaarkiisa oo ardaygana macalinka uu ka rajeeyo bal imtixaanaadka haddii la gaaro un haddii macalinkaaga un isagaaba wax kugu dari doona wax ku siin doona yacni manaafacaad xagga iyo xagga ah inuu xiriirka saas ku salaysanaadana lama rabo maxaa marka wanaagsan inuu noqdo xiriirka ardayga iyo macalinka waxaa wanaagsan inuu noqdo xiriir is-ixtiraam isqadarin iyo wada shaqayn inuu noqdo ayaa la rabaa ama muxuu ahaa inuu noqdo xiriirka ardayga iyo macalimka ka dhexeeya sidaa ayuu muxuu ahaa xiriirka ardayga iyo macalimka uu ku wanaagsan ama ta- tacliimtiina ay muxuu ahaa miraha ku dhalaysaa sidaas daraaddeed waxaa la rabaa macalimka iyo ardayga xiriirkooda inuu noqdo daa'iman xiriir is-ixtiraam iyo isqadarin iyo wada shaqayn inuu noqdo waa tahay een maxaa xumeyn kara marka xiriirka ka dhexeeya macalinka iyo ardaygiisa waa su-aal aada u wanaagsan waxaa xumayn kara waxyaalo badan baa xumayn kara xiriirka ardayga iyo macalinka ka dhexayn kara waxaa xumayn kara een, qodobo dhowr ah ayaa xumayn karaa waxaa kow ka ah haddaan sheego ardayga oo aan ku qanacsanayn aqoonta macalinka aqoonta macalinka hadduusan ardayga ku qanacsanayn oo ardayga u arko macalinka mid shakhsiyadiisu liidato uu arko ee ardaygiiba uu iska sarmariyo macalinka markaa halkaa waxaa ka ratimaaya is-ixtiraam la-aan baa ka ratimaysa xiriirkiina meeshaasi uu ku xumaan karaa qodobka labaad waxaa xumayn karaa een, macalinka oo isaga laftigiisaba taxafud sameeyo oo ardaydiisa iska ururiyo oo aa iska dhiga muxuu ahaa sida macalimiinta qaarkood qaralasiye aan iska weynaysiiya ardayga marka ardaydii ay u arkaan macalinkan inuu yahay macalin iyagu iska weynaysiiyo oo aa iska ururiya taasna waxaa dhici karta in ardaydu macalinku ay ka qaataan go-aamo aan ficnayn ay ka qaataan sidaan uu xiriirkii ku xumaado waxaa kaloo xumayn kara xiriirka ciqaabta faraha badan in macalinku mar walbaba ardaydii uu ciqaabo oo ama matalan baa garaaco ama matalan baa xisadii uu ka saaro ama matalan baa canaantiisa uu badiyo taasna waxay keeni karaan lianna macalinku waxa weeyaan waa murab macalinku marna waa waalid marna waa dhakhtar marna waa muxuu ahaa macalin mar yacni dhinac kasta oo kaalimahaasi ah macalinku inuu buuxiyo ayaa la rabaa sidaa daraaddeed haddii marka uu arko qof cunfigii yacni in wax ku maamula ee muxuu ahaa ama mar walbaba ardadii uun muxuu ahaa ciqaab la daba jooga halkaasi waxaa ka iman kara inuu xumaado xiriirka macalinka iyo ardayga ka dhexeeya iyo waxyaalo badan oo keeni kara ardayda iyo macalimiintu inay muxuu ahaa xiriirkooda xumaadaan kuwaas ayaa ka mid ah waa tahay ee maxaa marka ka dhalanaya haddii xiriirkaas een uu xumaado Ee, haddii xiriirka macalinka ardayga uu xumaado waan waa dareemi kartaa waxaa ka ratimaya hoos u dhac ayaa ka imaanaysa waxbarashadii ardayga lianna labadii la rabay inay isla jaan qaadaan oo ardaygii uu macalinkiisa la socdo uu muxuu ah jeclaado macalinkii oo isagana la rabay inuu si wanaagsan usoo diyaariyo casharadiisii haddii marka labadoodaba muxuu ahaa een, xiriirkooda uu xumaado waxaa iman karta hoos u dhac oo xagga tacliintii iyo ha- taasna waxay keenaysaa in ardaygii yacni uu gaari waayo hadafkii uu lahaa taasi waa qodob aada muhiim u ah in muxuu ahaa qodobka kale oo ka ratimi kara waxa weeyaan hoos u dhac shakhsiyadeed haddii ardaygan uu ku barbaaro macalin ama uu barbaariyo macalin cunfi ah yani cunfi ba- yani ad- adeeg badan oo muxuu ahaa wax ku xaliya mar walbaba si cunfi ah wax u xaliya waxaa soo baxaya arday isagana bulshada soo dhexgelaya ama la soo dhexgelaya yacni shakhsiyad ad adag oo muxuu ahaa dhibaato kusoo kordhin kara bulshada marka haddii uu xiriirka xumaado macalinka iyo ardayga arrimahaas in shaqs- waxbarashadii la rabay in ay miro dhashana ay hoos u dhacdo shakhsiyadii ardaygana ay hoos u dhacdo ayaa ka iman karta een, ixtiraam darro oo muxuu ahaa macalimiin macalinkii iyo ardayga dhexdiisa ahna way ka imaan kartaa marka waxyaalahaasi aadka u foolxun ayaa ka iman kara haddii ardayga iyo macalinka xiriirka ka dhexeeya uu xumaado waa tahay een, si een, ixtiraam laisku ixtiraamo marka maxaa xal ah ama sidee loo hagaajin karaa Eh, waxaa la rabaa markaa macalinka maadaama uu yahay qudwa in asaga xaggiisu ay wax badan ay ka wanaagsanaadaan macalinku waa inuu wax badan oo xal ah oo xaggiisa ay ka yimaadaan waa inuu noqdaa qof sahlan oo eh, salaam badan marka fasalka maalan uu soo galo ardaydu uu u noqdo qof layin ahoo eh, lamana rabo qof sahlan ahoo yacni dushiisa wax walba laga samaysan karo Ah, marka inuu macalinka uu noqdo macalin ardadiisa jecel oo sahlan oo u jiljilicsan iyagana ay jecel yihiin taasi waa qodob soo jiidasho leh ee f- wanaajin kara een, xiriirka ardayga iyo macalinka waxaa kale oo een, eh, ka mid ah qodobada wanaajin kara een, xiriirka ardayga iyo macalinka in macalinka een, uusan marnaba ka imaanin xaggiisa dhibaatayn ha noqon ha noqoto muxuu ahaa een, liidid iyo jeesjees een, muxuu ahaa ardada uu ku jeesjeesayo waxaa kale oo macalinka laga rabaa in mararka qaarkood xitaa uu tashjiic ku sameeyo ardada dhiirigelin ammaan inuu ardaygiisa uu yahay arday wanaagsan qiso yar haddaan meesha aan dhexgeliyo waxaa jiray macalin oo fasal joogay ayaa laga bedelay waxaa markaa booskiisa lagu soo bedelay macalin kale fasalka marka arday ka mid a macalinka markuu soo galo waad og tahay waxa uu inta badan su-aalo weydiiyaa ardadu ardadii fasalka ku fadhiday arday ka mid ah ayuu macalinkii cusbaa intuu joojiyey ayuu muxuu ahaa su-aal weydiiyey ardaygii oo aan su-aashii ka hadlinba waxaa qoslay ardadii fasalka ayaa qosashay ardaygii markuu macalinka su-aashii weydiiyey ardadii baa ku qosashay macalinka marka waayo arag buu ahaa wuxuu dareemay meeshaas inay wax ku jiraan Een, ardaygii oo muxuu ahaa lagu qoslay ayaa markii xoogaa istiraaxada marka fasxi yaraa loo dareeray ayuu u yeeray gooniba ugu yeeray marka wuxuu ogaaday sababtii loogu qoslay oo ah ardaygan in macalinkii hore ee la bedelay uu dhihi jiray nin wax yaqaan ma aha wax ma taqaanid ma dadaalaysid uu ku oran jiray si marka ardaygii saameyn bay arrintaasi ama hadalladaas macalinka ay ku yeelatay macalinka marka wuxuu ogaaday arrintaas ayuu ogaaday si marka ardaygaani uu uga tirtiro niyad xumidaasi wuxuu bilaabay inuu tashjiiciyo uu dhiirigeliyo muxuu sameeyey beyd oo shicir ah ayuu u diray wuxuu yidhi beydkan qaado caawa soo xifdi berin iyo la imow ardaygii beydkii wuu qaatay wuu soo xifdiyey subaxii dambe xisadii macalinka markuu soo galay beydkii buu sabuurada ku qoray macalinka beydkii buu sharxay balaaqadiisa iyo wixii markaa ku jiray buu sharxay Mar- markaasuu yidhi in- wuu tirtiray sabuuradii buu ka tirtiray yaa ku soo celin kara beydkii shicirka ahaa aan hadda sabuurad ku qoray buu yidhi ardaygan isagaa shalay u dhiibay een, muxuu ahaa een, caa xalay uu soo xifdiyey marka ardaygiibaa farta taagay arday kale oo farta taagtaa la waayay ardaygiibaa farta taagay beydkii buu sidii la rabay uu muxuu ahaa oo u sharxay markaasuu yidhi halloo sab dhowr jeer markuu sidaas sameeyey ardaygii waxaa soo celiyey ama wuxuu soo celiyey yacni niyaddiisii oo hore u dhimatay ayaa macallinkii uu soo celiyey markaas taasi waxay keenaysaa yacni dhiirigelinta iyo ammaanta ardayga waxa ay abuuri kartaa kalsooni ka iman karta ama ku iman karta ardada iyo macalinka dhexdooda waxaa kale oo macalinka isaga laga rabaa ardaydan qaladaadka ay galaan inuu fursad u siiyo in iyagu ay saxaan qaladaadkooda ama isaga uu ku xaliyo een, eh, qaladaadka ardada ay sameeyaan si oo muxuu ahaa yacni farsamaysan oo u xaliyo si farsamaysan oo u xaliyo taasna waa ku iman kartaa kalsoonida ardada way ku iman kartaa waxaa kaloo macalinka isaga laga rabaa inuu sameeyo in uu mar walba la socdo waxa la yidhaahdo muxuu ahaa xaalaadka ardadiisa ay ku sugan yihiin lanna macalinkan ardada uu hor joogo qaar baa laga yaaba xitaa inaysan soo quracnin qaar baa laga yaaba inay duruufi hayso taas daraaddeeda in mashaakilka ardaydiisa uu mar walba uu yahay macalin la socon kara mushkilaadka ardayga haysta haddii uu awoodana uu wax ka xallin karaa mushkiladaasi qiso yaroo haddaan soo qaato nin ayaan dhexdaas barbaraha bulshada lagu soo qoray oo sacuudiyaan ahaa bilyaneer ahaa oo raajixi in la dhahay baan umaleyna magaciisa oo yacni mashaaric khayriya iyo muxuu amaal qabeen ah ayaa qisa uu ka sheekeynaya aada runtii aniga laftigayga dareen ii gelisay ninkaa wuxuu yidhi markaan yaraa yani waxay- wuxuu ka dhashay reer sabool ayuu ka dhashay maalin maalmaha ka mid a iskuulkiibaa wuxuu aadi rabay dalxiis inuu aado rixla oo dalxiis inuu aado marka waxaa la isku dardaraayay n hal hal doolar ama lacag intaas la eg ayaa la isku dardaraayay si ardada marka ay muxuu ahaa dalxiiska ay u aadaan halkii doolar ayuu waayey Ee, markii dambe isagoo madluuma ayuu fas- yani isagoo yani niyad dilan ayuu fasalkii fadhiistay macalinkii baa dareemay waa macalinka waxaa la rabaa inuu dhakhtar uu noqdo macalinkii baa dareemay ardaygan xaaladaas markaasuu weydiiyey arrintii buu ogaaday si marka uu wax u siiyo su-aalaad buu weydiiyey waxbuu weydiiyey jaa-ise ayuu wuxuu abaalmarin ahaan u siiyey marka halkii doolar uu u baahnaa sidiibuu wuxuu ku aaday een, dalxiiskii la rabay ardadii ooga qayb ninkii isaga ahaa maalqabeen buu noqday yacni hanti badin buu hanti badan buu yeeshay dib buu wuxuu u raadiyey macalinkiisii macalinkiisii buu dib u raadiyey macalinkii buu ogaaday uu si u raadinay wuu ogaaday macalin- macalin marka hore ajnabi ahaa oo deganaa sacuudigu ahaa macalinkii oo xaalad la soo gudboonaatay oo rabo wadanka inuu xitaa isaga guura rabo ayaa loo geeyey macalinkii waa soo waday waa isbaray markaasuu ku wareejiyey hanti badan guri iyo baabuur iyo gabar uu dhalayna shaqaalo ooga dhigay yani waxaa la rabaa ardayga in madrasada ee, muxuu ahaa uu ka baxaayo uusan ooga bixin ilaahu mar uun kaaga saar eh ee uu yani intimaa uu ama u nasab sheeganayo madrasadu uusan muxuu ahaa weligiisa halmaamin baa la rabaa sidaa daraaddeeda xaggaasi aad bay muxuu ahaa een- een arrintaasi oo ah ardadu in mushaakilaadkooda la socdo waayo ardadu waxay u- ah, waxaa furuuqulfardiya wax la yidhahdaa jira muxuu ah ardadu isla mid maha qaar waa yani waa sarreeyaan mutafawiqiin waay qaar waa dhexdhexaad qaarna waa hooseeyaan marka inahaasoo dhan macalimka inuu maareeyo uu la socdo ayaa la rabaa taas marka waxay abuuri kartaa kalsooni ka iman karta ardayga iyo macalinka ayaa ka iman karta taas marka sida ay qodobadaas iyo kuwo kale oo badan ayaa muxuu ahaa lagu hagaajin karaa ama ay ku hagaagi ama uu ku hagaagi karaa xiriirka ardayga ee macalinka marka insha allahu waxaan kusoo gebagabeynayaa een, macalimiinta waxaa iyo waalidka macalimiintana mid baan leeyahay waalidkana mid baan leeyahay een, macalimiinta waxaan leeyahay waxaa lagu dhiibay mirihii wadankan waalidka waxyaalaha ugu jecelay waxa waaye ilmaha waay miraha marka een, een, ilmihii waalidka jeclaa baa lagu dhiibay inta badanna annaga ayay ilmuhuna la joogaan waxaana rabnaa inaan soo saarno wadankan dadkii muxuu ahaa een, jiilkii dambe ee waxtarka badnaa marka sidaa inaan u aragno oo aan soo saarno dad mustaqbalka ummaddu yacni hagaajin karno waalidkana waxaan leeyahay een, madrasadu waa waxaa lagu soo qaataa casharaa lagu soo qaataa halka wax lagu baranayo ama lagu daraaseynayo waxa weeyaan guriga waay haddaad istiraahdo marka ardayga macalinkii haddii duruustu soo siiyo wixiisi oo dhan uu dhan yihiin aan waxaa ka maqan qaybtii guriga ayaa ka maqan marka marka gurigu yimaado in muxuu ahaa waalidkuna uu dowrkiisa ka qaato aad baad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal waxaa soo saaray idinlana socodsiinaysa anigoo caaisha nuur aadan ah yaasir yayoome ayaa ii farsameynayay inta toddobaadka kale ku kulmi doono waxaana idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo Awlaadda ku dara dugsiga.
Awlaadda ku dara dugsiga